bsm اllahi الرحman الraxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabina mxamed waalihi wصaxbihi ajmaciin markii aan ka soo baxnay nebiyullaahi aadam iyo caruurtiisii markii loo dhalay iyo xaaladii lasoo gudboonaatay yaa waxaan ka hadlaynaa meesha cumru aadam calayh salaam adduunyada intuu ku noolaa intuu la arkay markaan fiirin riwaayaadka meeshaa ku soo arooray oo xadiid ibni cabaas uu ugu horeeyo xadiid abi hurayra min ariiq cabdiraxmaan ibni abi dubaab ou ku xigo xadiidka kale abu hurayra can ariiq zayd ibni aslam can abi saalix can abi hurayra mulakhaskooda yaa waxaan cinwaan ugu dhigna cumru aadam alfu sana yacni inuu inuu kun sana adduunyada ku noolaa iyay tusinaysaa waxaana horey usoo sheegnay aadam inuu basharka kasoo bilowday caruurtiisana ay ka farcameen inuusan aadam dhimanin ilaa caruurtiisii iyo caruurtii sii dhaleen oo wax badan ka arko marka nusuustii aan soo sheegnay markaan fiirina ilaa kun sano inuu noolaa abu daawuud atayaarisi iyo ibnu abi shayba abu yacla ibnu sacd fi طabaqaat axmed fi musnadihi ibnu abi xaatim fi tafsiirihi طabaraani fi lmucjam xaakim fi lmustadrag intaasoo dhan waxay wariyeen xadiid ay ka wariyeen cabdullaahi bnu cabaas oo aan lafdigiisa marka dambe sheegi doono sidaas oo kale tirmidi riwaayo kale u wariyay cabdiraxmaan ibni abi dubaab min ariiqi alxaaris ibni cabdiraxmaan aan dhaho uu asna ka wariyey waxaa xigay tirmidi haddana min xadiidi abi hurayra min ariiq zayd bni aslam kan a ugu dambeeya aan lafdigiisu ilaan aqwa maa warada waa midkan waa uu tirmidi u wariyey xadiidkaas weeyaan xadiidkan wuxuu leeyahay ilaahay markuu aadam abuuray dhabarkiisaa laga masaxay caruurtiisaoo dhanaa ka soo baxday oo la abuuri doono ilaa qiyaami saaca markaasaa ilaahay wuxuu yeelay mid kasta oo dhabarkii iyo aadam ka soo baxay wejigiisa cumrigiisa loogu qoray dayib nin kastaba waxa weeyaan wejigiisa yaa iftiin loogu qoray wa jacala bayna caynay kulli insaanin minhum wabiisan min nuur aadam baa loo bandhigay markaas wuxuu arkay mid caruurtaas ka mid ah oo ugu iftiin badan markaasuu wuxuu ilaahu ninkan yaa waayo markaasaa waxaa lihi rajulu min aakhiri lumam min duriyatika wiil oo umamtaada adi lagaa abuuray kuwa ugu dambeeya ka mid noqon doono yuqaalu lahu daawuud markaasuu ilaahay cumrigiisa waa imisa markaasaa lixdan sana u noolaanaya markaasuu ilaahay cumrigayga afartan ugu darbuuri si uu boqolniba u gaaro aadam waa yaabay markii uu layiri ninkan sidaan ahaaba lixdan noolaanaya asigana kun sano uu nool yahay wuu la yaabay markii cumrigii aadam u dhammaaday afartankii hila soo hartay amalakumowd u yimid markaasaa la yidhi iskeen markaasuu yihi awalam yabqa min cumrii arbacuuna sana afartan sano soo iima dhinna buu yiri markaasaa la yidhi wiilkaada daawuud hore ma od siinino fajaxada waxaas ma jiraanuu yiri fajaxada aadam fajaxadat duriyatuhu wa nasya aadam fanasya duriyatuhu wa khaطia aadam fakhaطiat duriyatuhu bwy nabiga calayhi الsalaatu wasalaam aadam marka waa diiday wax aan sii malabuu ri waa iloobay arrinta iyada ahayd waana gafay xadiidkaas tirmidi wuxuu ri hada xadiiثu xasanu صaxiix oo weji badanaa laga wariyay xaakimna wuxuu ri صaxiixu calى sharطi muslim wa صaxaxahu اlalbani fi صaxiix jaamic الصagiir marka intaasoo culamaa wada saxiix yeeshay fii baabi siyar walqisas xadiid noocaas in la helo waxa weeyaan waa waxweyn weeyaan marka taas waxayna tusinaysaa ina aadam cumrigiisii afartan laga bixiyey laakiin inay kun sano ahayd ma tusinayso tan waxaa markii aan u idaafayno riwaayadii hore oo aan ka bilownay oo xadiid ibni cabaas ahaa oo lafdigiisa kan uu ku dhow yahay meelo yaray isku khilaafsan yihiin oo waxaa la yidhi aadam cumrigii ilaahay uu siiyey kun sana buu ahaa kun sana buu ahay markaasaa ilaahay wuxuu iri markii aadam uu diiday fakamala allahu liaadama alfa sana wa akmala lidaawuud mi-ata sana xadiidkaas ka isnaad ahaan isaga cali bnu zayd in la yiraahdaa ku jiro waa daciif laakiin fii mucdam isnaad fii mucdam اlmatni midkaasay iska waafaqaan sidaa daraaddeeda waxaan leenahay shaahid waa noqon karaa xadiid اlmaqburi iyo midkan iyo markii lagu daro waxa weeyaan can abi hureyra uu ka wariyey waxaa laga qaadan karaa cumriga aadam inuu alfa sano ahay marka nuqdadaas waxaa weeyaan aadam cumrigiisa alfa sana haddii saas ay sax noqoto nuux oo ilmihiisi yani duriyadii duriyadiisa ka faracday kamid eh yaa aadam ka cumri dheeraay nuux waxaa noo imaan doonto inuu wax badan noolaay qur-aanka ilaahi wuxuu iri labitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman intaas waa qabla tuufaan waay tuufaankii markay timid fa akhadahum tuufaanu nuux waxaan ognahay tuufaanka in laga badbaadiyo oo kadib sii noolaa marka markay ugu yaraato haddii uu boqolaal sano sii noolaay inuu aadamku cumri wen yahay bay noqonaysaa ayb marka waxay daliilu tahay inuu aadam cumrigiisa dheeraadane wax meesha imaan kara waa liannahu maadaama dadkii asiga ay ka farcameen ilaahay inuu subxaanah wa tacaala cumri dheer uu siinayo ou doonaya basharkao dhan inay ka farcamaan wax waarid ah weeyaan marka aadam calaa kulli xaal cumri dheera la siiyey ma dhimanin ilaa uu ka arka caruurtiisii caruurtii sii dhaleen oo bani aadam badan ah oo wadankii dhulkii ku faafeen oo noloshii markaa ay sidaa ku bilaabatay marka ajyaalkii hore oo dhan waxay ahaayeen umamtii hore cumri dheer baa la sii jiray ilaa aan ummatii nebi maxamed ka soo gaarno ummad kastaba cumrigeeda iyo jismigeedana waa nusqaamay ilaa aan ka soo gaarno nebi yihahdo acmaaru ummatii maa beyna sitiin wa sabciin oo cumrigooda aada u soo gaabto marka qofka markaa sidaa daraaddeeda waxaa la yidhaahdaa leylat lqadri ilaahi wuxuu ugu manaystay ummaddan maadaama umamtii hore ay ka cumri gaaban tahay yaa waxaa la siiyey inay leylatulqadri ilaahay ku manaysto hadday cibaadaystaan habeenkaasuu ilaahay waafajiyo ay ula eg tahay saddex iyo siddeetan sano markii adiga aad maxaan ku iraahdaa maxaan ku iraahdaa labaatamey ama soddon ramadaan aada nooleed oo mid kastaba sideetan iyo saddex lagugu dhufto hadduu ilaahay ku waafajiyo cumrigii umamtii waaweyneed oo cumriga dheer la siinay baad qeyb ka noqonaysaa markaan cumri aadam aan ka baxnay calaa kulli xaal risaalaad riwaayaadkaas waxay soo dhoweeyeen in aadam cumrigiisa alfa sana wamaa xawlah uu ahaa aadam dhimashadiisa wuxuu wariyey cabdullaahi bn limaam ibni axmed cabdullaahi oo imaam axmed wiilkiisi ah ziyaadaadkiisa calaa musnadi abiihi ah wuxuu ka wariyey xadiid ubay bni kacb isnaad oo xasan can cutayin can cabdilaahi can ubay bni kacbin qaala wuxuu uri ina aadam calayhi الsalaam lama xadarahu اlwafaat qaala libaniihi ay baniya inii ashtahi min himaar ljana buuri wiilashiisuu ku yiri jannadii himaarteedii yaan ishtiheeyo hayaa oo aan macnaha jacayl u qabaa sidaasuu iri marka wiilashii way baxeen himaar inay raadiyaan yay u baxeen baa layidhi marka malaa'ig baa ka hortimid oo ilaahay calaa suurati bashar u sameeyey siday u tusiyaan maadaama aadam uu yahay kii ugu horeeyey sidii loo duuga dad ay u tusiyaan yaa ilaahay malaa'igtii dad u ekeysiiyey markaasay wiilasha waxay ku yirahdeen arrinta aabbihiin waa dhammaateenna keena marka waxaa ay ula yimideen aadam baa markaa isku dhajisay oy ogaatay in la oofsaday in la rabo markaasuu aadam wuxuu ku yiri aniga iyo malaa'igta hana kala dhexgeline inoo bannay marka ruuxdiay ka qaadeen way dhaqeen waa karfaniyeen waxa weeyaan waxa weeyaan waxanatuuhu barfuunkii iyo wixii bay mariyeen qabri bay u qodeen lixdi bay u sallameen waana ku dukadeen markaasaa waxaa layidhi yaa bani aadam haadihi sunnatukum sidaanaad isku duugaysiin baa layidhi xadiidkaas hadda ma ah xadiid nebiga loo tiiri ma ah waxa weeyaan ubay bnu kacbin oo saxaabi ah ayaa laga wariyo sayid اlmuslimiina la yidhaahda walidaalika ibnu kathiir wuxuu iri isnaaduhu صaxiix ilaa ubay bni kacb yacni markii xadiidkan sanad ahaan loo fiiriyo ilaa ubay bni kacb waa ka ansaxay marka laba mid un bay noqonaysaa oo ubay bnu kacb inuu nebiga u sheegay uu nebiga ka maqlay iyo in waxyaala reer bani israa'iil ka soo gaaray inay yihiin liannahu liannahu laa yumkin in arintaas ubay bnu kacb asiga ma joogin quruun oo badanaana u dhexaysay siduu ugu hadli kara inuu waxii nebiga lagu soo dejiyey inuu yahay la ogeysiiyey iyo inuu umamtii hore wax soo gaaray inuu ka helay labadaas mid ay tahay wax ka baxsan ma laha laakiin maadaama ubay bnu kacbi uusan ka mid ahayn saxaabada lagu yaqaano in reer bani israa'iil ay kutubtooda akhriyeen inuu ka mid yahay yaa waxay waxay rajaxaysaa inuu waxaan uu ka maqlay nebiga calayhi salaatu wassalaam marka wax wafaadki aadam soo dhoweyn karo asarkaas mowquufka oo ubay bnu kacbi oo lagu joojiyey keli a laga arkaa ayb waxaa marka haboon inaan haddana ku darno wasiyat اllahi libani aadam fi taxdiiri lahu min الshayطaani an yakuuna sababa lxirmaanihim min dukhuuli اljanna kama kaana sababa liikhraaji abweyhim min aljanna waxaa la yidhahda ashayu bishay udkar ilaahay markuu aadam ugu digay shaydaankii ee digitaankii uu wax maqli waaye shaydaankiina uu ballan qaaday inuu maxaan ku ihahdaa inuu tafada xiirto uuna daba kaco yaa ilaahay dardaaran noo raaciye dardaarankaas hadda meesha waxaan ugu sheegaynaa maxaada aadam iyo xawaa lagu soo qaatay ayaguna kamaa akhraja abaweykum min aljanna abaweykum oo aadam iyo xawaa maadaama aayadda lagu sheegay wax allaale wixii calaaqa lelo aayaddaas in la sheego waay marka ilaahay subxaanahu watacaala asoo nooga digayo fii suurati alacraaf yaa banii aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abwaykum min aljannati yanzicu canhumaa yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa inahu yaraakum huwa waqabiiluh inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ina jacalna ashayaadiina awliyaaa liladiina laa yu'minuun ilaahay wuxuu leeyahay yaa bani aadam fiiribal reer bani aadam caruurtiisiyow weliba lafdiaan hadda rabaa aadam wiilashiisiyow lianno abnaa banaad ma dheh laakiin albanaat tabacun lilbaniin waa soo wadagelaysaa marka reer awlaad oo dhan ilaahay wuxuu uri laa yaftinanakum ashaytaanu shaytaani uusan idin fitnaynin kamaa akhraja abweykum min aljannati sii labadiina aabba jannada uuga soo bixiyey adinkana you idin imtixaanin ou idin fitnaynin ousan sabab idinku noqonin jannadii aabbihiin laga soo bixiyey hooyadiin inaad gashaan inuu idin diido ashayu bishay yudkar maxaa ilaahay u yihi yanzicu canhumaa libaasahumaa dharkii uu ka tuuray liyuriyahumaa saw-aatihimaa suu cawradooda u tusiyo inahu jinnigii oo ibliiski ahaa yaraakum waa idiin arkayaa huwa wa qabiiluhu asiga iyo jinsigiisaba min xaysu laa tarawnahum adinkoo aadan meeladan ka arkaynin fiiri markaas waxaa layihi khatarta uu leeyahay wax kooban maaha asigana wuu idiin arkayaa meeshuu rabow kaa soo weeraraa wuxuu rabow kugu dhufana adina ma arkaysid yacni cadow aada la dagaalamaysid oo asigana ku arkaya adigana aad arkaynin ka waran khutuurada arrinta oy leedahay ma dhowo markaasuu ilaahay naga fududay wuxuu ri innaa jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaan ka yeelnay awliyaaa kuwa la xiriira liladiina laa yuminuun marka taas waxay na soo siisay xoogaa kalsooni bay na siiso shaydaankaas aadan arkaynin adinka awood idinkuma laha laakiin dadka ilaahay aan rumaynin yaa ilaahay ku sallida oo ay xiriir la yeeshanayaan asigaasay ka amar qaadanayaan buu ilaahay leeyahay marka waxaanu ogaanay ninka hadduu mu'min yahay oo dariiqa rashaad uu si fiican u haayo ilaahay dhib ma tusinayo shaydaanna ma awoodi karo in badanaana soo sheegnay oo ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin mar kastaba shaydaan uu yihahdo bani aadamkan tilaabka qaadaya waxaa lagu daray ilaa cibaadaka yani addoomanka ilaahay tabar uma hayo mana u imaan kara awood uu ku tashkiiliyana ma laha ayb marka tan waxaa weeyaan digid ilaahay uu noogaga digay oo la yiri wardadii habow aadam waa idin aad reer bani aadamow shaydaan waa idinku soo maqan yahay waxa hadafkiisa ou yahayna naarta inuu idinku badsado jannadii ou aabbaha iyo hooyadiinba laga soo bixiyey inaadan adinkana soo gelin sidaasuu shaqo ka dhigtee ilaahay baa yidhi iska ilaaliya waxaan idinkugu sadaraa baa layidhi ninkaas oo shaydaanka ama ibliiska waa is ark waa idin arkaya adinkana ma arkaysiin arintaas arrin khuduuradeeda laba sooma ah walidaalika qataada ibnu dacaama suduusiya wuxuu ri wallaahi ina caduwan yaraaka min xayثu laa taraahu cadow adiga aada ku arkaya min adigana aadan arkaynin la shadiid اlma-uunati bor takaaliiftiisa way adag tahay ilaa man casama allah ilaahay ninkuu ilaaliya mooye si loo kaloo looga badbaado ma laha laakiin saan hore usoo sheegnay ilaahay baa kalsoonina siiyo waxaa layihi inaa jacalna shayaaiina awliyaaa liladiina laa yuminuuna waxaan ka ogaanay dadka muminiinta oo ilaahay jidkiisa kusoo taagan shaydaanka jid u mara ma laha walidaalika dadka xataa muslimiinta uu jiniga qeybta intuu galo ou madaxa ka wareerinayo waa dadka cibaadada ku liita waay badana ama dad oo diintana iska raba laakiin wixii bilaaw ku ah laakiin nin caalima oo diin ilaahay wax ka yaqaano oo jinika sheegana ma jiro ayib marka macnaheedu waxaa weeyaan ninkii aabbihiin iyo hooyadiin jannadii ka soo baxay awooddiisa ilaahay uu siiyey adinka inuu idiin fidneeyo uu jannada idinkugu diiday inaad soo gashaan wax u fudud waayo marka dad yaabow ee digniintiin qaata saasaa la yidhi ayib waxaa weeyaan marka laba mid un bay tahay yani arrintii aadam iyo xawaa ku dhacday horteenay ka muuqataa iyadoo kalena waa noogala digo waxaa leyi haddana waa idinkaga digaya adinka ma sidii aadam iyo xawaa ay sameeyeen oo dignaantadi dignaantadii ilaahay ugu digay ay dhag oja ayna u raaricinin oo dembigii ay galeen oo kale maa noqon doonaa oo fursadii ayaga heleen inaan heli doonan aan la ogeyn mase tiibaan cibro ku qaadanaa oo shaydaan wuxuu ku sameeyey aadam iyo xawaa oo aabbayaalkeennii ugu soo aan kasoo bilaabin ee awaan aragnaye markaan talefaraheena ay ka bixin ee aan iska celinna miya masalada taas unbaa loola jeedaa marka waxa weeyaan tajribadii hore waxaa weeyaan jid intay dad ay qaadeen ay ku dhumeen nin kale ma yirah aniga waa maraha waxaan rabaa qofka kaa horeeya inaad tajriba ka qaadatid wixii wanaagsan meeshii ku badbaadana aad ka raacdid meeshii uu ku dhacayna aad ka wareegatid ayib taasna waxaa noo keenaysa aslan sida raasi iyo dad badan ay yidhaahdeen ambiyada markii qisooyinkooda ilaahay noo sheegaya danta laga leeyahay waxaa waay xusuulu alcibrati liman yasmacuha qisadaas marka in duruusta laga qaatay hadaa anaga fahmi wayn ilaah noo soo khulaasay yaa bani aadama laa yaftinanakum shayطaanu kamaa akhraja abweykum min aljannati tiibaa waxaw ilaahay noo soo khulaasay oo ulajeedada qisada aadam ladinku sheegaya inad waxyaalo badan oo fawaa'idaa ku jira ay ka mid tahay inaad cibro ka qaadataan oo jidkii aadam uu ku dhacay aad ka wareegataan oo macsidii ilaahay iyo ibliis inuu idiin dhumiyana aada si fiican uga leexataan ayib marka masaladii waxaa cilaaqa la leh aayaddii ilaahay wuxuu ri yarawnakum min xayثu laa tarawnahum marka cinwaan baan meeshan ku soo qaadano imkaaniyatu ru'yati اlinsaani ljini wa aqwaali halin fi dalik jiniga ma la arki karaa oo owlaadii shaydaankii ah jiniga waxaa weeyaan shaydaanka ibliiska waa iswada raacsan yihiin laakiin midkooda ugu roon baa jini la yiraahdaa inkastoo muslim iyo gaar uu leeyahay laakiin ibliis iyo shaydaan kuwooda mutamaridiinta awa marka aayadan yarawnakum min xayثu laa tarawnahum dad oo muctasilada horta ayaa markii ugu horeeya ka hadleenoo waxay yidhaahdeen aayaddan waxay daliil u tahay jinni in la arki karin ilaa uu ka yidhah zamakhshari wa fiihi daliilun bayin ana aljina laa yurawna walaa yadharuuna lilinsi wa ana idhaarahum anfusahum laysa fi istiطaacatihim wa ana zacma man yaddaci ru'yatahum zuurun wa makhraqa buuri waxay aayaddan tusinaysaa jinniga in la arki karin ayagana insaanka isu muuji karin oo awood ay laheen oo jinninimadooda ku baaqano ninkii yidhaahda marka aniga waa arkaa waa been iyo khuraafaad waa buuri marka aayaddii u dariishtay midda labaad wuxuu ri hadduu jinniga kari karo inuu suuradiisa wax ka bedelo insaanka isu adkeeyo kalsoonadii dhammaaba dadka ka dhumi laheedoo ninkan hadda maanta kula istaagan ma jinnigiioo walaalkaa isu soo ekey miya mase walaalkaagii waaye aaba imaan lahayd qofkaa ma dumarkaadiya mase waa jinnigiioo dumarkaadi isku ekey wiilkan ma wiilkaadiya mase jinniga wiilkaadi isku ekey yaa imaan a imaan lahayd buuri ayib marka taas waxay daliil u tahay jinni ee isma dad iskuma ekeyn karo mana la arki kara buuri saasuu zamakhshari iyo dadkii madhabtooda qabay ay yidhaahdeen markaasuu wuxuu ri inuu jinni wax isku isku uu dadka bani aadamka isku ekeyn karin waxna ku samayn karin waxaa kugu daliil abuuri dadka culamada iyo afaadilka iyo dadka suhaadka ah agtooda laguma arko haddii jinniga uu dadka wax ka qaban karo ou dhexgeli karo ou ayaga isu ekeyn karo ou ka dhexhadli karo wuxuu leeyahay dadka dadka ugu necebiyou ka bilaabi lahay oo sida culamada iyo dadka oo caamiliinta ayuu ka bilaabi lahay marka dadkan kaleo caamada waxay sheegayaan waa kharaabiid wax jira ma ah buu leeyahay marka hadalkaas asiga horta waxa weeyaan oo jinni in la yidhaahda bataatan biayi xaal min alaxwaal lagama arki karo walaa fardina allah ka dhige hadal jira ma ah ayb haddii ay ahaan lahayd jinniga hadduu bani aadamka isku ekeyn karo kalsoonadii aa dhumi lahayd haddii ay taas xujo jinniga lagu diida ay noqon lahayd malaa'igtiina dadka iskuma ekeyn karaana imaan lahayd taasna waa qur-aankii oo la inkiro ilahi wuxuu uri fa arsalnaa ilayha ruuxana fatamahala laha basharan sawiyan maryam a ilaahay jibriil usoo diray siday ula hadasho oo ilaahay risaaladiisa uu gaarsiiyo oo la amray in xamle ay qaado siday ula dhaqmayso basharu isu ekeysay qof bani aadan oo meeshan joog markaasuu la hadlay markii jibriil ilaahay wuxuu sii awood uu suuradu rabo isku ekeyn karo ayib marka taas hadday diidaynin maadaama malaa'igta ay bani aadamka qof walidaalika nabigu jibriil u imaan jiray calaa suurati dixya alkalbi in la yaqaano suuradiisu iska soo ekeyn jiray jibriil marka haddii la yidhaahdo jinni hadduu isa suurayn karo dadkii kalaaba asiga noogaga darsami lahay malaa'igtana in markaa la diidaa ka imaan laheedo liannahu malaa'igta waxaa u suuragala inay bani aadan anaga naqaana isku suurayso oo marka aan idhahdo war ninkan ma wiilkaygiia mase malag oo wiilkaygii iska dhigay a idan imaan lahayd marka taas haddayna kalsoonidii baabi'inin oy malaa'igtina istashkiilin karto hiqadna ay nooga dhimin ay noogana dhumaynin sidaasaa jinnigana waxaa lagu leeyahay uu bini aadamkana isku ekeyn karaa kalsoonina ay nooga dhumayno dadkii oo dhan uusan isku ekeyn karin sida noo imaa doonto ayib marka masaladeena markaan kusoo dhowaano nusuus badan baa waxay sheegtay shaydaanka inuu yowma badrin muslimiinta u yimi gaalada u yimid ou isu ekeeyey suraaqa ibni maalik oo mushrikiinta u ballan qaaday inay guulaysanaa isna u garab siinay qaala tacaala waid zayana lahum ashaydaanu acmaalahum wa qaala laa gaaliba lakum alyowma min annaas wa inii jaarun lakum fiiri iniida waa shaydaankiio iska hadlay shaydaankiio gaaladii wuxuu u qurxiyey acmaalkoodii wuxuu ri maanta adinkaa guulaysanaysin anigana waa idiin badbaadinaa buuri oo waa idiin la qeybsanaya falamaa taraa'at ilfi'ataani labadii fia markay isu soo muuqdeen muslimiintii oo nebiga hormuud u yahay iyo gaaladii oo abuja maxaan ku irahdaa abujahal iyo majmuucadiisi markaasaa wuxuu iri ilaahay nakasa calaa caqibihi ciribtiisa dambuu ku laabtay wa qaala shaydaankii wuxuu iri inii bariiun minkum beri baan idinka ahay inii araa maa laa tarawna waxaadan arkaynaan arkayaa inii akhaafu allah wallahu shadiid lciqaab marka waxaa la yidhaahdaa malaa'igtii oo muslimiinta lasoo safan oo arkay asiga wixiisa baatil u ahayd markuu arkay xaqi iyo malaa'iga u gurmanayso dadkiibuu khudlaani wuxuu iri maanta aniga wax idinlama qaba kari beri baana idinka ahay waxaad wataan ciqaabta idinku dhacaysa inaan idinla wadaagsadana ma rabo marka taas waxay tahay waa shaydaankii calaa suurati suraaqa iskana mid dhigay kalsoonidana aynooga dhumayno ninkii socdaba amuu shaydaan yahayna mana dhehayno liannahu laysa lahu lqudra an yatashakala bikulli axad sida noo imaan doonto ayb marka amaa qowluhu muctasilada ay yihaahdeen shaydaanka hadduu kari karo inuu dadka bani aadamka ah ou dhex galo ou wareeriyo caqliga ka zuuliyo ou markaa afkooda ku hadlo dadka culamada iyo zuhaadka iska bilaabi lahay ay yihaahdeen maadaama culamadii ay ka fog yihiinna aan aragnayna inuu asiga uusan awood u geli karin dadkan caamadana waxay sheegaan been ay yihiin aan u daliishan ay yihaahdeen arrintaas waa mukaabara weeyaan liannahu shaydaanka waxaanu ognahay sida nebiga uu noo sheegay ina ashaydaana yajri min ibni aadam ajra dam inuu jirkaada geli karo dhiiga meeshu kaa socdo xilida xataa uu geli karo intuu ku dhex galo ou afkaadina ku hadlo wuxuu rabana maxaan ku dhaha oo dhib uu ku geysan karo intuu ilaahay idmay ou kugu samayn karo marka wax la yaqaana inuu ahay ilaahay wuxuu ihi aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dalika biannahum qaluu inama albeycu mihlu اriba waaxala allahu اlbeyca waxarama اriba faman jaءahu mawcidaة min rabihi faاntaha falahu ma salafa waamruhu ilى اllah wman caada faulaئika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun yani waxaa ilaahay u yiri aladiina yakuluuna riba kuwa adduunyada intay joogaan ribada cunaya laa yaquumuuna ka istaagi maayaan qubuurtoodii ilaa kamaa yaquumu suu istaagaya maahine suu suu istaagayo aladii shaksigii yatakhabatuhu shaydaanu shaydaanka ninka uu dhex galay ou wareeriyey siduu istaagaya aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almasi dadka shaydaanka uu taabtay marka waxay aayadda tusinaysaa dadkii waxay yaqiineen oo adduunyada la soo gudboonaa jiray xaaladaasoo kale qiyaamada ka dhici doontuu ilaahay yiri marka midda ka maqan waa midda qiyaamada sidii u fahmaan waxay arkayaan oo mushaahadka ah dadka shaydaanka ay dhexgala uu dhex galay sida xaaladooda ay adduunyada ku yihiin yaa dadka ribada adduunyada ku cunay aakhira ku ahaan doonaan marka mas'alo oo musallam ah weeyaan in nimankaas aakhirada adduunyada intay la joogay ay aqooni jireen gaalada iyo dadkii wakhtigaa jiray oo dhan ay yaqiineen inay yaqiineen oo ah in dad jinni ay galaan jinnigaasna uu madaxa ka xanuunjiyo oo marka sida aygoo waalan oo majaaniin adduunyada ay u socdaan xaaladaas xaala dadka ay wada yaqiineen waa ilaahay marka xaaladii yaqiineen oo yihi xaaladaasoo kalea ku dhici doonto ninka ribada cuna qiyaamada markii la gaaro marka middan mid musallam ah waa oo adduunyada ku qabsato marka in maanta la yidhaahdo maba jirto ilaahayna uu noo sheegay wax dhacaya inay yihiin oo idiin qabsato wax meesha ku jira ma aha ayib marka xaalada shaydaanka dadka inuu galo muslimiin iyo gaalaba waa laga sinaya waa la yaqaanaa xaaladaasaa loogaga mid dhigay walidaalika qaala bnu kathiir fi tafsiiri hadihi اlaaya laa yaquumuuna min qubuurihim ywma alqiyaama ila kamaa yaquumu lmasruucu xaala sarcihi saracihi wa takhabuti shaydaani lahu wadalika anahu yaquumu qiyaaman munkaran ninka oo jinniga ou gala nin khamro cabay oo kale soo u socdo hadalkiina uusan keeni karin asiganana ou jidkii uusan xataa socon karin ee wixii oo dhan ou isku wareeri ou ku wareersan yahay yaa imaanaysa walidaalika ibnu cabaas xuuri aakilu riba yubcahu yowma alqiyaamati majnuunan yukhnaq nin waalan oo la marjinayo ou shaydaanku dhex jiro oo kale xaaladiisa lala soo kulminayo marka waxaa la yaab leh inay yidhaahdaan haddii jinniga dadka uu geli karo culamaduu ka bilaabaya ou ka bilaabi lahay iyo dadka afaadilka ah hadalkaas waarid ma aha liannahu dadkaas waa dadka ilaahay ou ka istihnooday oo ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ila man itabacaka markuu yihi lauqiyanahum ajmaciina ila cibaadaka minhum اlmukhlasiin marka dadkaas wuxuu shaydaan u geli karin waa dadka ilaahay ibliis u sheegay dadkaas dad aad wax ka qaban kartid ma aha yaa la yidhi marka qariib maaha dadka ahlu cilmiga iyo fudalada inaan aragno inuusan jinniga dhexgeli karin taas waxayba u daliil u tahay nusuusta ilaahay uu noo soo dejiyey runnimadeeda oo dadka la yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan ninkii ilaahay jidkiisa ku taaganoo dhan waa liannahu shaydaanka ina kayda shaydaani kaana daciifan shaydaanka hagarka dadka uu ku hayo waa daciif nin daciif unbay kufuri kartaa mooye nin awood loo ilaahay ku xiran ma samayn karo hadda ka hor anagoo gabar qur-aanku akhrinayna oo jinniga u galay aan weydiiyo waxaan ku yidhi haddii adinka aad cid kasta iska geli kartaan yacni maxaa idin diidaya ummaddan dhan hal maalin aada wada gashaan wuxuu ihi qofkan inaan galno sida gabadhan oo kale wuxuu ihi waxay nooga baahan tahay muddo dheer iyo juhdi iyo inaan awoodeenno dhan aan isu keenno yaan ku guulaysan karnaa ee aan aan qof qof ku guulaysanaynaa laakiin dadka kale awood uma lihin buu iri asigoo afkeedii uu ku hadlayo warkaasna war jira inaa jacalna shayaaiina awliyaaa liladiina laa yuminuun taasay marka ay daliil u tahay shaydaanka qaarna inuu aada u tamakunayo qaarna uusan geli karin alimaamu shawkani fi fatxi اlqadiir wuxuu iri istadala jamacaة min ahli اcilmi bihadi اlaaya calaa ana ru'yata shayaaiin gayru mumkina yani shaydaanka inaan la arki karin yarawnakum min xayثu laa yarawnahum dadaa saas u qaatay buu iri lakin walaysa fi اlaayati maa yadulu calى dalik wagaayatu ma fiiha anahu yaraana min xayثu laa naraahu walaysa fiiha ana laa naraahu sida asiga aan noo arkay aanan u arki karin maahine ru'yadii oo dhan mamnuuc maaha laakiin awoodda asiga uu nagu arki karo sida kaamilnimada ah oo anaga uu jamiica xaalaatina uuna arkayo annaga jamiica xaalaati uma arki karno xaalaad badan oo asiga ku sugan yahay kuma arki karno laakiin markuu xaalo iska dhigo oo mucayan ayaan la arki karaa waxaa noogu daliil eh xadiidkii nabiga caleyh salaatu wasalaam iyo abi hurayra dhex maray markuu abu hureyra uu yiri abu hureyrow badarkan ilaali macnaha oo zakada ah adiga ilaali baa layiri markaasaan inuu habeenkii jinniga uu imaanay jinnigaas wuxuu ugu yimid calaa suurati bashar fiiriya abu hureyra waa isla hadlayeen ou leeyahay aniga muxtaaj baan ahay o calaya ciyaal walii xaajatun shadiida u dhehay yacni nin oo dhibaataysan ciyaalaan ahay wax markii isagoo wax qaadana inta la arkaa la qabanay markuu la qabto uu yihahdo nabiga ha ii geynin ee intaas duruufa ay haysa marka abu hureyra wuxuu u fahmay sakadaanu wax ku leeyahay iska dhaaf marka dambe nebiga u sheegay amaa inahu sadaqaka wahwa kaduub taclamu man tukhaadibu mundu halaati layaalin ya abaa hureyra lyidhi ninkaas hortuu runuu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay waa nin in aayaadkii qur-aanka iyo sida looga badbaadayo kuu akhriyo oo in aayadka kursi oo kale la sheego waa sax laakiin ma taqaanaa markaasuu yiri ma aqaano abu hureyra markaasuu nebi yihi qaala daalika shaydaan waxaan ka qaadanay marka abu hureyra shaydaanka waa arkay laakiin ma arkin asoo shaydaannimadiisa ku baaqi e ma arkine shaydaankii oo bani aadam suuradiisa qaatay wuu arkay marka waxay taas daliil u tahay shaydaanka in la arki karo calaa bacdi xaalaatihi markuu asiga isbedelimo shaydaannimadiisii ou iska bedelo uu suuro kala qaato ayib waxaa kaloo fi saxiixi muslim ku sugan min xadiidi abi darda nabiga calayhi salaatu wasalaam qaama rasuulu llaahi fasamicnaahu yaquulu acuudu billaahi minka soo dhahay nabigu alcanuka bilacnati illaahi halaathan wabasata yadahu kaanamaa yatanaawalu shayئa فلما فرغ من الصلاة qال قلنا يا رsuuل اللh قد سمعناka تقول في صلاaتي شhيئا لم نسمعka تقول qبلa ذلك ورأيناaka بسطت يدka fiiri intaas saxaabada nabigu salaada ku jiro waxaa nabiga laga maqlay acuudu billaahi minka acuudu billaahi minka alcanuka bilacnat illaahi asoo dhahay gacantiisana saas u bixina wax si asoo soo qabana oo kale markaasuu nabigu wuxuu iri ina caduw allahi ibliis jaaa bishihaabin min naarin liyajcalahu fii shahri fii wajhi yacni qori oo naar ah aw intuu shaydaan soo qaatay oo anoo salaada ku jiro wejiga inuu iga saaro uu rabay markaasaan waxaan idhi acuudu billaahi minka halaatha maraat huma qulta alcanuka bilacnat illaahi taama falam yastakhir halaatha maraatin huma aradtu an akhdahu buuri awood baa nabiga ilaahay siiyey markuu ilaahayna ka magan galay lacnadiina uu ku dhuftay markaasaa wuxuu iri gadaal markuu sika waay baan inan qabtaan isku damcay buuri wallaahi lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan la asbaxa muuthaqan yalcabu bihi wildaanu ahli lmadiina buuri fiiri xadiidkaas muslim baa wariyay saxiix waa haddii aanan ahayn ducadii dacwadii nabiyullaahi sulaymaan oo ilaahay uu ka baryay fahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab uu yiri ilaahu mulki oo aan layla wadaagsan isii oo ilaahay jinniga u sakhiray oo asiga gaar ku ahayd inaan lug ku yeeshtaan diiday mooye jinnigan intan soo qabtaa anigana aan aan ku adeegsalahay buu yiri oo intan meel qabto aan aan tiir ku xiro ay ilmaha ku cayaari lahaayeen laakiin mulki oo hiba goor loo sii nabiyullaahi sulaymaan intaan xasuustaan iska day buu yiri marka nusuustaas waxaa nooga caddaaday in horta shaydaankii ama ibliiskii ama jinnigii fii bacdi alxaalaat markii suuro kaloo suuradooda asalka aan ahayn ay qaataan inay suuragal tahay oo la arki karo dad badana waxaa weeyaan meel cid joogin ay qof u muuqanaysaa qofkii markuu saan usii daba raacdana waa ka qarsooma wax badanaa la arki shay mutawaatir ah waay adoo meel cidle ay joogtid ama qubuur ama meelo oo kale ayaad arkaysaa waxbaa kuu soo baxay qofaad indhaha dhag ku siinay haddaa tiraahda qofkii awey uu qolku kugu soo galay haddaa fiirisidna ma arkaysid mar badana dad badan ay ka sheegeen arrintaas ayb marka inay dadkii mar la arki karo marna aan la arki karin waa soo caddaatay markaasaa waxaa la leeyahay bal aan towfiiq samayna markaan qolaa waxay yidhaahdeen nebigoo kale waa arki karaa sida hadda xadiidkaas oo nooga muuqatay cumuumkii baa laga soo reebay oo nebigu waaba qaban rabay buu yiri laakiin hadda mas'aladii hadda aan soo sheegna nebi keligiis uma xansaxeen abuu hureyra ku jiray markii in nebigu lagu khaas yeelo sax ma aha laga yaabay in la yihahdo nebiga qudratuhu calaa ru'yatihim akhar min gayrihi min annaas iska macquul waa laakiin in la yihahdo nebigay gaar ku tahay tii abuu hureyra ku timiday ee xaggeed marinaysaa waa marka taas waxaa weeyaan nebiga in lagu khaas yeelo ma imaanayso qolo kale waxay leeyihiin aayaddan yarawnakum min xayثu laa tarawnahum min xayثu اlaglab waaye sida caamka a ma arki kartaan ayagana waa idiin arkayaan laakiin xaalaad yar baa dhici karto ama dad yar inay jinniga arkaan lisababin min alasbaab nawowi iyo qaadi ciyaad yaa sidaas qabaan waa bacdun aadamiyiina waa arki karaan ayb laakiin taas waxaa imaanayso haddii la yidhaah dad yar baa arki karo inta kale ma arki karaan waxa weeyaan imkaaniyada ay dadkaas yar ku arkeen maxay tahay ficlan dadaa jiro oo sixir iyo balaayo adeegsanah oo jinnigana uu ku shaqaysana ayagana jinniga ku shaqaysanay nawowi iyo dadkaasay malaha u jeedaan waa la ogyahay jinniga markii uu rabo weliba midkiisa gaalka a wax mutawaatir oo lawada yaqaano dadkao dhan ay soo naqlinayaan waay waxa weeyaan inaan wax kuu qaban haddaan rabto islaamkay kaa saarayaan waxaan sameey xumaantaan sameey ilaa dad ay gaarsiiyeen inuu kaadidiisa uu ku weji dhaqdo ku weyse qaata ciyaadan billaahi waxay ku leeyihin musxafka ku istaag intaan sameey marba halkaas waxa weeyaan haddii qofka uu gacan galo fasaaduuhum rahaqan ilaahay siduu yiri waa wanahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fasaaduuhum raaqan ninkan jiniga la xiriiray waxuu lahay faa'iida ka helo jiniga ku adeegso xaqiiqada waxaa imaanaysa dadka jiniga dadka ka bixiya dadka jiniga ku adeegsado waxa ayaga lagu qabsadaa ka badan marka meelaan warkaaga keena intaanan kuusoo tashiilina waxaana wax kuu qabana ay ku leeyihiin laakiin xaqiiqada adiga waxay kaa qabanayaan oo diinta ay kaa fogeynayaan yaa badan marka qowlka annaga aan u aragno oo raajixa waxa weeyaan in jinnigii xaalana lagu arki karo markuu alaa suuraihi calaa suwarihi اlasliya u yahay in aan la arki karin waxaa weeye jinniga haddii in kaanuu baaqin calaa jinniyatihim shaydaanka calaa shaydaanatihim hadduu ku baaqi yahay ma arki karno haddii maxaan ku iraahda suuradooda wax iska bedelaan ama insaanka isu ekeeyaan ama xayawaanaad kale waxaa waye jinniga marka dugaagu iska dhigi karaa hadday dhacdo waxa weeyaan waa la arki karaa walidaalika qowl shaafici man zacama anahu yara ljinna abطalnaa shahaadatahu uu yiri waxaa lagu xim ilaa an yakuuna nabiya nebi wuxuu leeya waa arki karaa jinni calaa wahu baaqin calaa suuratihi laakiin qof kaloo bani aadan hadduu sheegtay jinniga waan arkaya hadduu yiraahdo waxaa laleeyahay shahaadadiisa waa burinaynaa waxaa lagu ximbaarayaa markuu jinniga jininimadiisu ku baaqi yahay yaa lagu ximbaarayaa laakiin hadduu jinniga suuradiisa iska bedelo ou suuratu xayawaanaad ama bani aadam kale ou qaato in la arko wax diidaya male wa khayru shaahidin abuu hurayra iyo jinnigii nebiga daalika shaydaan uu yiri oo bani aadam iska kaa dhigay waayo nebigana waa arkay marka taas waxaan ka kasoo khulaasaynaynaa inuu jinniga allahu aclam yacni suuraduu rabo ma iska dhigi karaa mase waa isbedeli karaa isbedel maxduud ah oo imkaaniya sida malaa'igtoo kale ma leeyahay laakiin jinniga suuradiisu hadduu iska bedelo oo suura lagu arki kale u qaato bani aadam waa arki karaa haddii suuradiisu ku baaqi yahay lama arki kara bacduhuma waxay leeyn ilaa an yakuuna nabiyan oo arki karaan liannahu dacwadii inuu ka guta awgeed sidaas haddii la yidhaahdo waxa weeyaan jinniga suuradkiisa waa arki karaan waana waxa weeyaan waan la arki karaa awooddiisana ma aha awood oo mutlaq oo bani aadamka wuxuu rabo uu ka samaysan kara ma aha inuu islaam ninka bani aadamka isdulleeya unbaa dariiq jinnigu ku geli karaa wa ilaa ilaahay baa wuxuu ku siiyey waxaad kaga badbaadi lahayd laa ilaaha ila allahu keligeed wax sahlan ma ah qofkii marka adkaarti inuu akhristo ilaahaynu ku xirnaado yaa la doonayaa sidii shaydaankaas iyo ummaddaas uu uga badbaado sayna u dhicin inuu haddana maxaan ku iraahdaa uu towbada ku dhaafiyo oo xumaan uu kugu rido hadhowdana ma yastakthir bika min fi nnaar oo cadowga naarta kuu rabo inuu ku geliyo inaadan dhex marin yaa lagaa doonaya marka taas waxa weeyaan waa dardaaran aan ka qaadanay qisadii nebiyullaahi aadam iyo ibliis dhex martay markii uu aadam dhintay dardaarankii ilaahay uu noo soo gaarsiiyey umad kalena aan umalaynayna sidaasoo kale in loogu dardaarmay aan noola soo ganaanudo waxaa layidhi cibra ka qaata aabbihiin iyo hooyadiin wixii ku dhacay sababna ibliis uu u ahay ma adinkana sidaas samaynaysa marka wax laga xumaada waxaa ah qofkii asigoo maanta arkaya wixii ibliis uu ku sameeyey aadam iyo xawaa inuu caruurtiisii maanta ku samaynaya kuwa gaalada xataa maahan muslimiintii iyo afcaashooda iyo aqwaalkooda iyo noloshooda markaad aragtid yaad waxaad u muudaa dad aad shaydaan hogaaminayo oon ilaahay iyo diintiisaba shaqo ku lahayn marka taasna waxa weeyaan waa xuja qaa'ima hadhow wax lagu cudur daarta mal ina ashayطaana lakum caduwan faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi wa صaxbihi ajmaciin